asalaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo xabsa cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa degmada jimaamo
barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala soctay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayo ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaau rukuuc subxaana rabbiy alcadiim talaata maraat subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdik allaahuma akfir lii subuuxin quduusin rabu lmalaa'ikati waruux
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay
diisaari buurhakaba madrasadeed wax ka bartaa
madarastu ramadaan waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
qur-aan tarbiyatu lcaqiida mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto
maclimad
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah
gabay soomaali
waayahay noqod
ma og tahay adduunyadu dowladihii islaamka oo daacadayma moodneen inay wada biloogeen dhaqan diinta nacab iyo daliil soo dhawaysteen diintii islaamkana dahab iyo diinaar doonaray ka doorteen alaabee ka bixiyeen daa'imay ka quufteen daa'imay ka quufteen diintimay ka jeesteen dastuurmay damoodeen ilan dhaqan calaf male balsiyaan ku daalineen hadday diinta diideen daa'im baa diyaarsadee diin diinta jeceloo daacaduu shaqeeyo istusii xumaaniyo dastuu aana dooneyn daa'irkaan dadaaleyo daa'irkaas dadaaleyo ducadan ku kabayo dara- daa'imo dulqaad iyo darajooyin sare iyo isku duubiin mudee
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa iyo cadal furqaan iyo hooyo aabi walaaleen balsii meel kasta joogaan
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkeed naga soo wacaysaa
deegaanka sablaan barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala soctay haa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayo ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaau rukuuc
subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay diinsoori baydhabo madrasadeed wax ka bartaa imaamu shaabici mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto
jaayid
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah insha allah waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah
qur-aan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa mujaahidiinta gaa- mujaahidiinta dhammaan gaar ahaan abu- amiirkeena abucubeyd assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo asmaa axmed halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala soctay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayo ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaau rukuuc
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قدوس رب الملائكة والروح
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay فدواء بور بور حسب madrasadee wax ka bartaa درست الأول قرأ waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah تربية مثل إياه قرآن
mustaqbalka dhow maxaa jecshana noqoto معلومات waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah قرآن noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين الشعبي أمريكا عبيدة وهي أعباء السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo يا إبراهيم محمد عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa deegaankan barow barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay haa su-aalihii iris weydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayo ayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaau rukuuc اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت خشع عليك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقلت بي قدمي
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay
بيسار البيضاء madrasadee wax ka bartaa وترجع
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah علوم جغرافيا يا حديث يا حلمي mustaqbalka dhow maxaa jecshana noqoto تحكرت waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah قرآن noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكبر فصل لربك وانحر إن شانك الأبتر waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa أدعونا المسلمين تدعونا إلى السلام والفرقان anaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo عايشة أحمد halkeed naga soo wacaysaa deegaankaku midarow
barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay haa
su-aalihii iris weydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayo ayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaau rukuuc سبحان ربي العظيم ثلاث مرات
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay buuraka iyo baydhabo madrasadee wax ka bartaa
درجة waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah علوم جغرافي حديث iyo waxyaabaha kale mustaqbalka dhow maxaa jecshana noqoto dhakhtarad iyo macallimad waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
aamiin
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah حديث noo akhri عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضعه بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين يا أبو الأمير كان أبو العبيدية مسلمين كدماء ملك التجيبان يا عبد الإسلام يا فرقان يا أبي anaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo نايلي عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa دقمة جمامو barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay haa
su-aalihii lis weydiiyey jaawadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waaya ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaa urukuuc
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت وما استقل به قدمي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay buur hakaba ii diinsoor
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah جوي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأذان والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa muslimiinta idaacadda alfurqaani hooye aabi walaaleyna kale anaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh